haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xiisaha laha dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali daaja oo inoo soo diyaariyey inana socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb saddex iyo tobnaad kana mid ah taxanihii ku saabsanaa dhaqanka soomaalida iyo xididka dhegaystayaal dhaqan ahaan dhif bay ahayd in la arko sadoho iyo ninka gabadheedu u dhaxdo oo murmaaya ama meel fagaare ah ku kala eed sheeganaya dhif bay ahayd in la arko labadooda oo loo garnaqaayo oo odayo loo miiray ay arrintooda u fadhiyaan intabana waxaa ka daraa oo aan la suurayn kari jirin in sodoh loo gabyo guud ahaan inkastoo ay arrintu sidaas ahayd haddana inta aan ogahay waxaa jiray laba nin oo inta ku dhiiraday sodohdood wax u tiriyey midi waa toddobaadkii hore ninkii aan sheekadiisa idiin mariyey ee isaga oo sabool ah qoyska saboolka ah ka guursaday dabadeedna intay malaha waxla'aanta ku qoonsatay tixda gaaban sodohdiis u tiriyey ninka kaas labeeyaa wuxuu ahaa gabyaagii weynaa ee ismaaciil mira la odhan jiray iyada oo faadumo dhoore ay muddo wada joogeen ayuu gadaalkii ka miyaray wuxuu guursaday dhiimo cawad oo la filaayay mar hadday miyaro tahay wakhtigiisa inta badan inuu iyada la joogi doono wax ku wacnaaba taasi ma dhicin afadiisii hore ayuu ismaaciil iskala dhigtay dabadeed halkii ay gabadhii ka masayri lahayd sodohdii baa ka masayrtay oo ma ay qarsane diirka ayay ka qaaday waxayna ugu darayd markii ay gabayday oo sidii iyada oo lala qabo ay faadumo wax uga sheegtay waxay marisay farsamo ahaan tix uu deel qaaf ka muuqdo yeelkeede faadumo ayay gaabni ku dhaliilaysaa quruxda gabadheeda ayay ku dhaadanaysaa dhibaat badan oo ay reerka keentayna ismaaciil bay xusuusinaysaa waxay tidhi gabadh dhalada oo dhuuban oo dheer maad qabine weylaalis dhiina iyo lama ikuuma dhinac oole adigaaba dhaydhayanayee dhabayax weeyaane dhuullada magaalada waxaan dhira ku soo laaqay sidaad dhiima baraxay u tiri baaqi bay noqotay gabaygaas faaduma way dhibsatay markaas bay ismaaciil ku tiri gabayga aan ka jawaabaya ii oggolow ama adigu wax ka dheh wuxuu yidhi anigaa la ii gebiyey jawaabina anay ila gudboon tahaye adigu ka shiidaad bax siday ila tahay ismaaciil inuu ka aamuso way ahayd inuu wax ka yidhaahdana gar buu u lahaa tii uu garta u lahaa ayuu doortay markuu calowle u jawaabay isaga oo marka hore waxa dhacay iyada dusha ka saaraya marka labaad faadumo u aargudaya marka saddexaadna gabadheeda aad u dhaliilaya sodoh loo gabyaa eedda ay leedahay intuu iyadii u xambaariyey ayuu yidhi dhammooy calowla inaad dhiiran tahay dhabadku ii sheegiye anoo yaradka soo dhurahayoon dhib iyo ceeb keenin inay dhiillakiin ii gasho oo la igu dheereeyo dhiqi maysa labadeenna reer iyo dhammaanteene adigaa dhabbada ii baxshaye dhibic yar baanbaanigu gabadh dhalada oo dhuuban oo dheegga maxamuuda oo dhalaysa oo khayr leh oo dhaqato reerkeeda oo aan dhagamsan sida dhiimo meel dhuci ka raacayso oo dhaga adayg lama rabee maqasho dhowdayda oo dheegga maxamuuda baan dhinac ka seexdaaye dhuullada magaalada haddaad dhira ku soo laaqday dhaayabo ayaa saaray oo dhalashadii eeday haddiise aad lama'a dhiina iyo toban dhiraar keentay wax dhistaba inuu waayey sow ma aadan dhaadaynin adigu dhoodso gabadhaadu waa dhababka loo qaadi waa dhow ka hor hannaanka warisgaarsiinta ee hadda la haystaa dunida kama jirin taarka oo qarnigii sagaal iyo tobnaad soo shacab ahayna looma wada sinnayn muddo dheerna wuxuu ku ekaa dalalka galbeedka iyo dowladihii cilmi baaristooda ku washaray sidaas awgeed barkii labaad ee qarnigii labaatanaad wuxuu ka horreeyey qalabka casriga ah ee wax la isugu tabiyaa sooma uu gaarin ummadaha haatan dunida saddexaad lagu tilmaamo soomaalidu ummadahaas ayay ka mid ahayd wixii keli ahaa ee iyagoo geyi kale fog kala jooga ay reermiyigeedu wax isugu tabin jireenna wuxuu ahaa dab weyn oo markii la oogo meelo kala durugsan laga arki jiray marka ay dhiilla jirto ee ay col isaga digayaanna waxay wax isku ogeysiin jireen qalab la afuufo oo dhul fog laga maqli jiray sida buunka caroogga iyo garrida qalabka warisgaarsiintu haba ku yaraadee soomaalida wax iskuma seeganayn iyada oo kala degaana ayay haddana isu warhaysay ganacsiga ayaa xeebka xeeb iyo miyiga u dhexeeya isaga gooshi jiray taar iyo telefoon midnaba la isuguma gudbin jirin haddana gabay hobyo laga tiriyey ayaa wax bil ka yar kadib jigjiga lagaga haasaawi jiray kismaayo iyo xeebaha koofureed dagaal ka dhacay ayaa maalmo gudahood caluulo iyo bullaxaar laga ogaan jiray taasna waxaad ku rumaysataa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray maxamed bulxan oo maxamed cawar lagu naanaysi jiray reer berberana ahaa siduu ugu warhayey dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad dagaaladii gosha ka qarxay ee nasiib buunda uu ammaanduulaha ka ahaa is-addoonsigana lagu diidanaa isaga oo xeebaha waqooyi ku sugan ayuu maxamed cawar ogaa kuwa koofureed wixii ka dhacaayey markaas buu dirirtii halkaa ka ognayd wuxuu ku xusay tuduc ka mida gabay hawaaro waran ah oo uu berigaa tiriyey waa tuducii ahaa biyamaal baraawiya fadhiya badaha sii jeeda isba buundo dabadi ma cunin budiya iyo sababaha dartood bay dadka qaar waxay ugu malayn jireen arlaa'iga kala fog waxa warka u kala qaadaa in ay dabaysha tahay fikraddaasina waxay meelo kaga xusan tahay qaybaha suugaanta soomaalida tusaalena waxaa u noqon kara qamaan bulxan arartii uu ugu furfurtay jawaabtii uu ka celin jiray gabaygii cali dhuux ee guba ku magac dheeraa waa kii ku bilaabay caliyow dabuubtaadii gabay daayinkaa waday ee dabaylaha xagaagii bafleh iyo daafigaa sideye noo dooji sidii doogga iyo dararta caanoodee dadku uma sidnee reer tolkay dacad ku noolay si ay haddaba u muujiyaan kolba ninka gabadheeda qaba xishoodka ay sodohdii ka mudan tahay maskaxdii hore ee soomaalidu waxay mala awaashay sheeka xiriiro ku saabsan faafidda warka iyo dabaysha waxaa la yidhi ninbaa wuxuu jeer ku tashaday in arrintaas iyada ah uu runteeda ka sargaaro wuxuu ku hamiyey inuu ogaado sadcaalka warka iyo faafiddiisa in dabayshu wax ku leedahay iyo in kale markaas buu faras dheereeya oo uu lahaa kooraha ku boobay laba maalmood hadduu sii socday aadna uga fogaaday isaga iyo xirixididkii halkii ay ku jireen ayuu sangihii ku hojiyey meel kayn ah oo dugaag iyo shimbira mooyee aan laba nur cidigeed ka harsan meeshii uu faraska kaga degay meel aan ka fogayn ayaa waxaa uga muuqatay dudun dheer oo dhinac walbana godad waaweyn ku leh waxaa la yidhi godadkii dudunta midkood intuu afka saaray ayuu sabab uu u doortay garan maayee islaantiisa dohdiis ahayd cay ku daldalayoo sidii isaga oo qof kale la faqaaya cod aad u hooseeya aad ugu aflagaadey afxumo oo idil kolkuu ku afuufay erayadii cayda ahaana ay ka wada dhammaadeen ayuu duduntii afka kala soo baxay oo inta faraskii fuulay dib isaga noqday waa kaas isaga oo keligiisa islana hadlaaya wuxuu ku celcelinayaa maantaa la kala ogaan in dabayshu warka qaadda iyo in kale
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha